بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan isin dhugunsaasaan hamiin kasta markii la kureebo hamiinamada jimaado ee sabtaga hagalaas hamiinama axaduu isnin hagalahayta taariikhdan iyo kabeeganta labaati sagaalka bila tumi lamaad sannada lamada kun tumi sagaalka qodobada oo ka barnaamijkaana kudhugunsadu doontan hoo ilaahay karaala nagad waliba ku mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed oo ciidamo boolis ah towbar hankiiri magaalada muqdisho saasaata waliba barnaamijkaana kudhugun sudi doontaan hoo ilaahay karaalanagada tababar ka saabsan sidii wallonku qobada lahay dhaqaalaha maamulana dowladda oo kudhii magaalada tambaydha oo mas-uuliyiin ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliyana ku qayb galeen mas-uuliyiintaas ay ku mid ahaaye barnaamijkiiyo kudhugun sudi doontaan hadaladii meelasiyo ku jeediyeen saasaata waliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaalanagada dhaqaatiirta isbitaalada caafimaadka magaalada muqdisho oo ku warami tirada dhaawacyada la deersiyey isbitaalada magaalada muqdisho iyo xaaladiyo caafimaad barnaamijkiyaasinka gudbii doon hoylaahay karaal nagda saasaada weliba barnaamijka ku dhugunsado doontan hoylaahay karaal nagda dood ka saabsan xaalufka deegaanka iyo saamayntaus dadka reebi cayayaanka lankasoo kadalaanka oo ku dhiidi magaalada baydhabo mas-uuliyiinna ku qayb galeen warbixin ku saabsan doodaas iyo barnaamijka ku dhugunsadi doontaan intiisu habada ka jira insha allah saasaata weliba barnaamijkaana ku dhugunsadi doontaana kulanka geeg iyo weeldhaden lamada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulankaas oo ka saabsanayay aqrinta lamaad ee hindi sharciyeedka miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka barnaamijka iyaasin ku gudbii doono xildhibaanada lamada aqal oo ku doodi kulankaas qodobadaas iyo walaaghani koror intii barnaamijka ku guda jirna iyo dhugunsadi doontaan insha allah barnaamijkan waliba hasiin saare intan siinkula darirsiyaano maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinaca farsamadana waliba gacan weyn ku jeysadaa widaakee bilaal hilaal sheekh shaabi mar kale mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaaree markale hadhowaada barnaamijkaana kulanka warsan qodobkan ku horeey hoosinqobada magaalada muqdisho ee caasimada dalka weliba geega madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidamada booliska iyo hankihiranga afar boqol askari oo ku mid ah booliska koonfur galbeed soomaaliya haanas oo tababarsho dhammaadi geega ciidamadan iyaa lanka taragelay inayo ku qayb qaadan sugidda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo mas-uuliyiinta horaan sheegeen in askartaas lanka tiragali in iyo ku qayb qaadan sugidda amniga waddooyinka iskiiro muqdisho iyo baydhabo iyo sidoo kaleeta gobolka shabeellada hoose madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed oo uu suwafdi hogaamiyo kusuga magaalada muqdisho iyo munaasabadaasi tababarka laankiiraha ciidamada koonfur galbeed ee afarta boqol ku qayb galeen welibana meelo madaweynega ku jeediya khudbad dhinacyo badan taabadaaso oo an iska jirtay dhiirigelin iyo goowaabin usan jeediya ciidamada tababarka geegaha dhammaysaday waa kuwa madaweynega oo khudbad ku jeediyey munaasabadaas
maanta ay taariikhdadu tahay sagaaliyo labaatankii bishii labay tobnaad laba kun iyo sagaaliyo tobanka sharafay noo tahay inaan xafladdan ciidankii biliiskii koonfur galbeed ee gobolka shabeellada hoose loogu xidhaayay tababarka aan ka soo qayb galno aanan tababarkii u xidhno annagoo markii horeoo tababarka loo furaayana nasiib wanaag ilaahay uu nasiib nooga dhigay inaanu tababarkooda furno sharaf weynay noo tahay waxaan rabaa inaan ciidanka idhaha hambalyo mar labaad hambalyo runtii nasiib badan baad leedihiin wakhti baa liin soo geliyey dawlad baa hesheen kaalmo caalami aha hesheen tababar fiican baa hesheen wax aysan ciidamada io ka horreeyeen biliiska ahaa oo soomaaliyeed oo dowlad goboleedyada iyo deegaanada loo tababaraya aysan helin yaad hesheen oo nasiib u hesheen oo maxay tahay in laynku tababaro akadeemiyada biliiska jenaraal kaahiye oo dalkiinna aad ku tababarataan tababarkii boliiska la siinaayey tababar ka badanna a heshaan oo lainkugu daro laba biloodoo kale idinkoo lagu xisaabtamayo deegaanada u socotaan iyo daruufaha ka jiro lainkugu daro laba biloodoo kale oo tababara oo u shaqaynayo kumaandoosnimo iyo adeegii ciidamada oo dhan la dhammaystira marka taasaa nasiib wanaaga waana waxaad nasiib u hesheen way adiga waxaan rabnaa marka waa og tihiin deegaanadii aad ka timaadeen iyo dalkii aad ka timaadeen oo laidiin soo tababaray iyo waxa laidinka sugaa waxaa laidinka sugaayaa dadkii iga horreeyey inta joogay oo dhan wixii ay ka hadlaayeen oo ay sheegaayeen oo ah in wixii laidin soo tababaray iyo tababarkii lainsoo siiyey inaad deegaankiinnii iyo dadkiinnii iyo shacabkiinni aad kula noqotaan aadna si siman oo dadka dhan ay u wada dhan yihiin aad u ilaalisaan xaquuqda shacabkaas iyo deegaanadaas aad degantihiin aadna uga ilaalisaan cadowga iyo masiibadan ku habsatay deegaanada soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan gobolka shabeellada hoose ciidankii dufcaddii ugu horraysay baa tihiin waa aaminsanahay in baahidii la idiin keenay oo meesha taallay aad dabooli doontaan waxaa ii muuqato rajo fiican sababtoo ah intii yarta ayadoo idinka arkay yaa igu filan maalinkii laydin keenaayay maanta isku mid ma tihiin tababarka aad qaadateen baa yaa nagu filan waayo aragnimada aad qaadateen baa nagu filan aqoontii laydin siiyey baa idinku filan waxaan rabnaa marka intii ayada ahayd oy dowladda soomaaliya iyo hay-adihii kaloo kaalmaynayada ay ka shaqeeyeen inaad deegaanadiinni kula noqotaan annagana haddii ilaaha yidhaaho waxaa laidiin dhammaystiri doonaa agabkii ciidanka boliiska uu lahaa saldhigyadii xaquuqdii mushaarka ahayd qalabkii ciidan oo dhan kulli gacantiinaa la soo gelin doonaa haddii ilaaha yidhaaho adinkana waxaa laydinka rabaa inaad mas-uuliyiintaa sidoo kale u diyataan runtii tababarkan wuxuu ahaa tababar aad u qiimo badan annagan aad farxad loo gelinaayo waana laynkaga dambayn doonaa insha allahu laakiin waxaa tihiin dufcaddii ugu horraysay ee gobolka shabeellada hoose loo tababaro deegaanada laydiin tababaray yaana laydiin qaybin doonaa insha allahu waxaana jecallahay haddii ilaah yidhaaho inay dufcad labaad iyo dufcad saddexaad iyo mid afaraad ay jiri doonto oo deegaanka si u sheegay xildhibaanku waa weyn yahay waa sideed degmo dhulkana waa ballaaran yahay deegaanadaas kalena la geyn doona ciidan beliis oo ku filan waxaan rabnaa marka hadduu ilaahay yidhaaho si laynkugu daydo oo loogu farxo oo ciid dadka soomaaliyeed oo dhallinyarada ahoo adinkoo kale ah oo nasiibka aad hesheen weli aanan helin ayagana ay nasiibkaasoo kale u helaan inaad muujisaan shaqo wanaag inaad muujisaan cadaalad inaad muujisaan wada shaqayn fiican oo aad la yeelataan bulshada iyo shacabka aad boliiska u tihiin oo deegaanada aad ka soo jeedeen inaad kaalmaysaan dadka soomaaliyeed oo aad la shaqaynaysaan oo shacabka ah inaad la shaqaysaan maamulada deegaanada aad joogtaan ka shaqaynaayo oo maamulka u dhisan deegaanadaas oo aad kula shaqaysaan wixii laydinsoo baray wixii laydinku tababaray iyo sharciyadii boliiska oo soo barateen noocyadooda kala duwan oo dhan oo amniga ku saabsan oo baarista dembiyada ku saabsan oo ceerka ciqaabta ku saabsan intaba inaad maxay ahayday si haqabtiran aad oga shaqaysaan baan jecelnay insha allahu ciidanka waxaan leeyahay hambalyo aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan inkaga mahad celiyo intii aad tababarka ku jirteen waxaan la xiriireynay saraakiisha boliiska soomaaliyeed iyo taliyaalka dugsiga akadeemiyada runtii waxay sheegeen ciidamadina soo maray ciidanka ugu fiicnaabuu ahaa akhlaaqda tababarka dulqaadka samirka annagana sharaftay noo tahay inna la yidhaahdo ciidanka aad keenteen ciidanka ugu fiicnaabuu ahaa idinkana dee waa waa waa aada ugu mahadsantihiin waxaan rabnaa marka akhlaaqdii iyo sharaftii iyo wanaaggii iyo aada horay u lahaydeen iyo tababarkiina inkugu daray intaba inaad deegaanadii kula noqotaan oo wax badan laydinka faa'iidi doona marka dambana aad macallimiin noqon doontaan adinkaba insha allah hadduu ilaah yidhaah runtii waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo ciidanka boliiska soomaaliyeed oo ugu horreeya taliyaha ciidanka boliiska iyo saraakiisha ciidamada boliiska soomaaliyeed oo wakhti badan geliyey tababarka ciidamadan dulqaad badanna u sameeyey aqoonteedana si dhammaystiran u geliyey baan rabaa inaan inta uga mahadceliyo waxaan kaloo rabaa hadduu ilaahay yidhaha inaan inta uga mahadceliyo hay-adihii ka qayb qaatay oo international communityga oo hay-adaha amniga naga kaalmeeyo ah ayagana waxtigii iyo dhaqaalihii ay geliyeen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo macallimiintii sida goonidaa u tababartay ciidankan oo tababarka fiican siisay ayagana aaday u mahadsan yihiin ugu dambayntii waxaan rabaa inaan inta tacsi ka diro aan tacsi oga diro shacabkii soomaaliyeed oo sida xaqdarrada ah shalay ay nimankii cadowga ahaa ay u xasuufeen runtii nama cabsi gelin doonto mana waxay noqonaysaa dadka soomaaliyeed waxay ogaanayaan cadowtinimada ay u qabaan shabaab shacabka soomaaliyeed dadka meesha lagu laayay dad shacaba oo daruuf adag ku nool oo u soo kallahayay noloshooda siay ku maarayn lahaayeen oo u soo kallahayay siay waxbarasho u heli lahaayeen oo u soo kallahayay sidii maanta nolol maalmeedka ay ku heli lahaayeen dadki dadka u baahnaaday ahayn in la kaalmeeyo oo la garabba marka way muuqataa cadownimada iyo nacaybka ay u qabaan ummadda iyo shacabka soomaaliyeed insha allahu hadduu ilaahay yidhaahana waxyaalaha aan hadda ka shaqaynay inay ka mid tahay in ummaddaas laga qabto iyo tababaradaan iyo ciidankan adinkaana qayb ka noqon doontaan in hadduu ilaahay yidhaaho cadow dambe oo shabeellada hoose ka soo baxay inuusan meel dambe gaarin shabeellada hoosena uusan dhibaataynin dadkii dhaawac ahaa ilaahay ha caafiyo intay dhimatayna ilaahay ha u naxariisto dadkii ehelka ahaa oo dadkaas ehelku ahaayo ummadda soomaaliyeed oo dhanna samir iyo iimaan allah ka siiyo
adduunyadu horumartay adeegyadii la fooday abtirsiimadii oo ay ilaha ku burqidayaan afliyay insha u kortay isgaarsiintan horeyte adigona hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaa tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid een hakadaana haddana een walbalee iddaa iyo xafiiska online ku kiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogan ho'ada barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsaman shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee koy baroy haana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhegreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam
weli akhyaare maylad sootan barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan seminaarka saabsan kobcinta dhaqaalaha iyo ilaaliyowga dhaqaalaha dowladda gacantiyanka jarna iyo ka qobsoomay magaalada tanbaydhabo walibana seminaarkun ku qayb galay mas-uuliyiinku dareerta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya rofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka aqalka hoose jamhuuriyadda federaalk soomaaliya deegaan doorashadeeni koonfur galbeed soomaaliya iyo meeli ku jeediya khudbad muhiimu ah dhaqaalaha dalka saasaata weliba rofesorkuusu ku hadalay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya inuu yihiin deegaanada aan ka hodansan ee dalka soomaaliya
magaalada ugu weyn ee ayada dadka maanta ku nool sida aada u soo qadariseenbo inaad seminaarkan iyada aada ka bilowdaan waa wax aada asiibteen ee loo baahan yahay dhibaatada maanta dalka dadka daryeelka u baahan inkastoo soomaali ay wada saameystay duruuf adag oo mid leh dhaqan dhaqaale mid leh mid amniyeed haddana meelaha ay ku soo noqnoqotay ee dhibaatada ee badi saamaynta xoogga ku leh waxay koonfur galbeed bulshadeeda ay u yihiin runtii dad arrintaasi aada iyo aada u saamaysay dad fara badan oo ama dagaalla ha ooga qaxaano ama dad badan ama ha ooga maaragtay tagaano meeshaan duruufihii ay la timid maaragtay musiibada ee xagga alle ee rabbaaniga iyo tan bini aadamka gacantiisa uu ku abuuray waxaad arkaysaa inay ku kala fideen badi dadkii ee maanta ee bays u ahaa gobolladan koonfur galbeed la isku yiraahdo waxaad xooggooda ku arkaysaa gobollada kale ee soomaaliyeed ayagoo jooga oo meeshaa u doontay shaqo ama inay ayaga daryeel u raadsaday ama inay ayaga baahidooda ay daboolaan ama shaqa u raadsaday waana nasiib daro meelihii la rabay in loo soo shaqo tago in dadkooda inay ka tagaan oo ay u shaqo tagaan meelo kale koonfurta ayadoo si guud ah dhibaatadaasi horta ay u wada qabto haddana koonfur galbeed waxaa ah meeshii xoolaha beeraha ee ilaahay kumasama diiday khayraadka badda intaba wixii rabbi alla siiyey bani aadam nicmo ay ay haysteen haddana waxay la ildaran yihiin inay maanta la yidhaahdo dadkooda shaqo la-aan dadkooda daryeel la-aan dhinac kasta oo caafimaad leh oo waxbarasho leh oo shaqo abuuris leh adiga waayeel la daryeele iskaba dhaafe dhallinyaradiiyaaba daryeel u baahan oo hadda maaragtay soo koraysa jiilkii oo ayaga bilaa camal ayagoo meel haddana taagan yihiin ay tahay yacni runtii shalay meel aan ka xusaayay ee waxbarasho ay maanta arday ay dhammaysatay aan joognay anigii agaasimaha waxaan idhi webi niil ayaan soo qaatay oo masar oo mar ay dadkiisa ay waxqabasho waxqabsasho la-aan iyo daryeel la-aan iyo ay ku habsatay iyo faqri marka nin ka kululaaday oo xaafid ibraahim oo dadka dhiirigelinaayo oo aada looga yaqaan markii loo fiiriyo masar dadka ee sugaanleydeeda ah ayaa wuxuu yidhi ayashtaki lfaqra kaadina waraa'ixuna ma dadka ee annaga subaxdii kuwa inta naga sii foofaya ama kalahaayo iyo kuwa habeenkiisoo hooyanayo miyay labadaba annaga nagu sheegayaan inaan nahay dad faqiiriin ah dad gacan maran dad dhibaataysan wa naxnu namshi calaa ardin min adahabi annagoo markaasi dhul dahab ku dul soconayno makasano maanta nin dhulkii webiyada ha dhex jooga nin dhulkii badda ee maaragtay ee lahayd dhex jooga nin meeshii maaragtay ee xoolaha ee ugu maanta quruxda badan ee marka loo fiiriyo xoolaha maanta geela dadkan kuma faanaan ma sheeg sheegaan maahane yacni geela maanta bakool iyo bay ejitaa la dhihi jira marka ee carab la geeyo waa ka tilmaanayeen quruxdooda laakiin reer muduga af nooga xoogayo geela yaga geela yaga sayhayo xoolihii oo dhanba ayaga maanta isla haysiiyey xataa waa aragteen oo xorriyaddii waxay ku dhejiyeen ma aragtay hal oo waxay yidhahdeen demandeeq baa la yidhaahdaa makasino laakiin haddii magaca maay loo bixin lahaa waa lala heshiin lahaa laakiin xagga wixii oo dhan ba xaggaa la mariyey ma garatay waxa waaye haddaan annaga ay marmarka qaar aan iskululeynane yaana lala yaabin maxaa yeelay xataa waxaad arkaysa adiga meel oo ku taalo taariikhdeeda la qoraayo oo beri dhaweed iga keentay ayaan sheegay anoo shangaani joogo oo waddo oo markaasi ee dhammaatay magac la rabo in loo bixiyo saan u lahayn talow abukatar hajis may u bixin doonaan sheekh abba may u bixin doonaan qaasin hiluuli may u bixin doonaan aryaa loo bixin doonaa waxle ma ka war heli wadadii ku dhamaatay wadadii ka dhamaatay maanta ee shingani dhismaheeda waxaa la gartay in loo bixiyo timacadde ayaa la yidhaha haya aw timacadde haddana maanta haddana shingani maa timid ma kasino waxa waaye dadkan wax lagu heshiin karo male waxa waaye barke agaasimaha wuxuu leeyahay maxay nooga badiyaan awraan buu sheegayaan ere ono intii una lena afdaboolan dahabuwo intii una lena dadkana qeylshaa ma qado hayati unagasoo nimaan hadlin hooyadii qadisay ogaate ogaate kolkaada kuma gabayee afkaaga yuusan ku gabin ogaate ya gashaante aamus baa lagu meheriyaa marka marka dadkan waxa waaye marmarka qaar waxay gaaraysaa sida ayaga mar weliba dad hala shaqaaleeyo si loogu tegaayo dad meeshaan waxa la baro si looga tegaayo cadaalad darada say u socoto ninkii ugu khatarsanaa ama dadka hadda ee jooga deegaamadan kasoo jeeda marka la fiiriyo horta federaalkii ragga ee bilaabay ee ustaad ismaaciili ay ahaayeen maanta taariikhdoodii lama xusaayo laakiin markii qiso ay ka dhacday buulab hurde waa maanta xoogaa yarna waa idin hurdada idinka kicinaynay saaxiibkayga waa joogaa maxamed muuse iyo waxaa waaye buulab hurdaa waxaa la yidhi shaqaa laga qoraya markaasaa haddee waa ogtahay xaggaasi nin sheekh maaragtay raggii ugu magac lahaa ee markii lixdankii la gaaray oo reer bulaburdaha bulaburda waa ogtahay toddoba kursi bay leedahay beledweyne saddex ayadaa ka badan annaga baydhabo oo saan u weyn oo ayada a ujeedid ayadana buurha kawa ayadan afka u dhigatay lix kursiyay leedahay ma gartino markee labada actar ee meesha jooga waxay ka nacabdiqaadir zoobe xaggana waxaa joogay nin ee maaragtay magaca la dhihi jiray ii sheeg oo asagan reer bulagurda ahaa bulaburdaa shaqo laga qoraayey arrintii waxaa dhacday in imtixaan oo weligiis aan la arkin soomaaliya inuu ka dhacay ninkii maba iswareerinin shaqada qoraayay wuxuu keenay koob buu keeniyo koob buu inta soo dhigay markaasu qof wal wuxuu yidhahda waryaa kaale ma shaqaad soo doonatay haa intaanan shaqada adiga aanan gelin horta tan maxaa la yidhahda sheeg tan waa haa madaaleeyo ari agga ta saca lagu yiri kabi koobka ala tan maxaa la dhaha tan shood ari saca lagu yiri waryaa saca tan maxaa ka kala dee waa daasad waa daasadaada maana xagga tag tan maceed waa madaal tan madaal war ma tan maxay tahay koombow hi ma ay tiraahdi shaqaale jimcaale waa kana allah yacizak waa iisoo heshay shaqaale jimcaale ahaa koombowda markaas haddii waa la qoray ninkaa inta galaan waa xagga igay kale sheekada igaar markaasi lasoo kululeeyey ee reer baydhawaa ku jiray sheekada cabdiqaadir zof iyo way soo gaartay kan sanadkii kale waxaa la yidhi waxaa shaqo laga qoraa baydhabo dadkii hadda iyagoon meel joogaayo waa soo daba kacen haddana markaasi baydhabo laysku soo aruuriyey waday hay xariifkan waxa waaye waa tababaran yahay barnaamijkana waa lasoo siiyey geeka kiroogta adiga dadnamaada alsoo markaas faarax jaama ismaaciil hages magaca le horta liiska ii keeno yiri liis liisaa lasoo qori waa la keeno war faarax warsame jaamac mey de way kan horaan aan hagesow hay markaas kaariye cabdisamad shiruuc lo horaan aan kaynaan cabdimadan horaan aan maday aliyo guren hi hata amas miday hata amas bahash waxa waaye haddii barakemaley ay gaarto waxaan la huraynin waxa waaye qof waliba sidii asaga uu wax ku samayn kara inuu ku sameeyo marka dawladda federaalka kolleyba waa ka tirsanahay golaha shacabka laysuma naxariisto wax weliba waa la sheegaa shalay waa aragtay dadka qaarkooda in dhulkooda iyo dadkooda iyo haddii loo tago si shaqa looga helo iskaba dhaafe ayaxii xataa wuxuu ku dhiiran waaya inuu maalmo joogo xaggiisa wax soo cun asigoo islaha la cunay marka meesha maamaha ka dhalatay waxaa la yidhi ayaxow adoo miirkaa qabo mudug maxaa ku geeyey marka meel lo daayba oo sifsikin maanta neebsada waaye sidii linka neebsada adagta marka way waahee dadka isin ku dhalatan isina reer baydhabo koonfur galbeed bini aadamka haddii uusan iniska hirinayno ama iniska duubanayno way la eray safar shal dareero xoolashay booba isku le xoolashay booba le haddii ada war ada qobsada waaytana in ada lakiin kooy hoolaa lakiin qabadoone danta ka lifaas may weelo dogob doyka dumi adoor usi iniski weer dhibila oo adag leezi noqoto ada beerooga ada ku tabto oo ada xoolaaga ada ku tabto oo ada badaa ada walba ada maqabsanaya ninkii shaqaysanaya imaanaya wax qabsanaya sooma kuwaan soomaaliba waay iska dhaaf waxaa ku imaanayo maaragtay israa'iila ku imaanaysa haddii ay dalkan lug ay uheli karto meel ay kasoo gasheen marka waxaa waaye dadka markay wax qabsanayaanne ayagaaba nin walba du soo doonanaya dhahay kaalay wax nala qabta laakiin waxaan ogahay aan xaqiiqada idinka sheegayaa dad aan puntland kusoo arkay ee koonfur galbeed ka tagay dad shaqaysanayo waay ya boosaaso waxay wax kala soo degaan maartay dekeda suuqa bacadlaha dhan ayagaa haysta ma la dhihi karo marka dadkan dad ma shaqaystayaal waaye ayagaa dad leezi ah oo aanan rabin inay shaqaystaan haddii afartoo xaba inta ka tagtay ayagoo xamar iyo meelaha warwareegayaan la arkay ama loo ootay mooro inta udhexayso afgooy iyo xamar n g o yo loo samaystay ee la yidhi dadkan waa dad daryeel u baahan annagaa xanaanaynayno oo f e c wax loogu tuurtuuraya no annaga barnaamijkan oo kale waa inaad soo dhawaysaan waayo barnaamij daryeel iyo shaqo abuurid marka uu ka hadlaayo waa waxa idinka aada u baahan tihiin annagana aad baan u sabood garaynaynaa waana idinku ammaanaynaa maxamuuse adig iyo tiimkiina agaasimayna shaqada iyo shaqaalaha koonfur galbeedna waa mahadsan yahay inay ku soo dhaweeyaan baydhabo barnaamijyada wax ku oolka ee waxtarka ah ya tan waxay dhaantaa maanta nin hal markab oo macaawino oo beriis uu kuu qeybiyey uu kaa tegey oo tacab la-aan ku baday oo berina ka sugaysid haddana beriiskiisii ilaa uu ka keeno siday noola dhaqmaayeen oo kale w f b ya marka mashaariicda wax ku oolkaa loo baahan yahay waayo dawladdana in aan ku sheegno oo aan golihii shacabka haddaan nahay in barnaamijyadan la dhiirgeliyo waa midaan soo dhaweynayno idinkana koonfur galbeed waxaan idinka codsanaynaa inaad sidaas oo kale aad usoo dhaweysaan isla markaana dadka maanta u baahan haddii wax loo qabanayo meeshooda ayagoo joogaan in wax loogu qabto waayo ma in kambooyin xamar da koonfur galbeed ka soo qaxay baan ku haynaa in la yidhaahdo ayagoo meeshooda loogu tegi karo wax lagu siin karo shaqo loo abuuri karo ya waxbarasho lagu siin karo oo ay maanta heli karaan wax kasta oo daryeel ah taasi marka waxa waaye runtii waa kasoo horjeednaa waxaa xamar iyo afgooya dhexdooda laga samaynaayo maxaa yeelay dadka qaarkood waxaaba laga dhigtaba animal farm oo kale ah beerta xayawaanka ee lagu xaraysto waraabaa la gelinaa libaaxa la gelinaa shabeellaka dalxiisa marka lacag dadka tegaayo ay ka qaadanayaan marka waxa waaye dad nool in maaragtay lasoo tutuso maalin wal afartoo gaal la wado oo la yidhahdo dadkan waa dhibaataysan yihiin baydhabay kasoo qaxeen guuray kasoo qaxeen waxay kasoo qaxeen xaggaas bakoolay kasoo qaxeen shabeella hoosey kasoo qaxeen mana qabato koonfur galbeed daanahay mana qabanaysaa taas in annaga dadka ayna filin laga duuduubto oo dad baahan keliya u taagan in wax la siiya leh in sawirkaasi nalaga qaado adduunyadan looga gado dad baahan inaan nahay annagoo ilaahay nagu manaystay khayraadkan ee meel weliba oo beerahan moosco baydhabo ka baxaayo oo anaga laytusi hadda shabeellaha hoos xataa kama baxayo meeshuu la egyahay dhararkiisa marka soo dhawaada maxamed muuse adiga iyo tiimkaaga mudane agaasime adiga iyo dadka siminaarkan ka qaybgelayane waxaan idinkugu maaragtay hambalyaynaynaa udheganuglaanta iyo soo dhaweynta barnaamijyadan oo kale ee idinka aad soo dhaweynaysaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa baydhabo shalayba markaa annaga iyo walaalkayga shalaytay a d c daas ayaa baarlamaan noo ahaa oo aan ku shaqaynayna dawladdana kusoo barbaartay oo kusoo weynaatay oo umusha looga soo saaray ma garataya ka bacdi ayay xamar tagtay ayadoo socohayso marka meelaha mudan waayo dawladda laftirkeeda haddii ayada ay ilaalinayso taariikhdeeda iyo dadka usoo dhintay iyo deegaamada dawladnimada gacanta maarta kusoo qabtay inay ayadana si gaar ah dawladda ee federaalka inay koonfur galbeed u tixgeliso laftirkeedna waa uga fadhinaa warkii waa ila sii tegayaa waa xamaasoonayaa reer maxaa yeele reer koonfur galbeedaan ahay marka ha ila yaabin haddii aan qaatay taacado iyo maxaa la dhihi jiray daqiiqada intii laygu talagalay in ka badan soo dhawaada mar kale
saxaab digital Printing service.
san aaranti Seer usgo badan.
safidio lankasowa Saansada dege.
saxaab digital printing service Yaana saasi latowa.
sanaadiya lan aragya Warsugan ku sheege.
isaan idaawacaa Saafa lumbogi.
suubinaya waxa kulmi Saxaab digital.
printing service Hadda saflanka jaro.
sababtana ma etan Madbacad salshaw.
saxaab digital printing service Faa'iidaha saa'idi ii.
horumarnan saa magacaadiyo Allow sahal madbacadu.
shirkadda daawacaada guud ee saxaab Showlama eh.
shirinlika geedow Shaarac tooyaalu.
bulshooda lanka adeegow Sanaaluhu.
sanuud yaraa Suurad daawacad lumbogi.
surunka lanka seedawa Saanta jeeg.
shirkadda daawacaada guud ee saxaab Amaan yasahi.
salowgii beentisu Saxaab digital.
printing service Noocyada daawacada.
saxaabsigan qobadaas bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado xaflado iyo aroose istiikarada kaararka iyo ay dhikaarada boonooyinka daawacadda
weli akhyaare maylad socotaan barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan magaalada baydhabo waliba ku qabsoomay kulan lunkudooday xaalufka deegaanka iyo saasaatoy saameynta cayaanka lungorodow kadalaanka usukuweeldhadi beeraleyda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan dalka soomaaliya doodan weliba ku qaybgalay brofesoro waxgarad iyo mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya intiyo sootin waliba lasla dhex maray eedna lunkudooday sida inka fudud ee la karooji karo ama lanku horseedu karo kadalaanka weerarka ka haya dalagii ha ku baysanad ku beero dalka soomaaliya warbixin arrimahaas ku saabsan weliba barnaamijka kulankan diyaariyey wariyaagaana mukhtaar sheekh ciidan dalmar kadalaanka waliba waa noolo ku tirsan waliyaanka haddana ku gadiisan oceede ndhibaatayaal deegaanka waybaana baabi'iyey dhirta iyo weliba dalaga xoolo daagayaan tacbatada bini'aadanka inanka oof beelayaan sanadkan ya markiin koraytay walyayaanka kadalaanka maybana ka sheegayay gobolada dhexe ee soomaaliya maybaana la tabay dhirtii cagaaranayti iyo dalagii beeralayda tacbatada gobolada dhexe ee soomaaliya katiir tacabeeleen habahaato markii uusan tirtirgii gobolada dhexe beeroogii kabaheen iyo weliba duurka geedoogii iyo eeskii kayaali may bahan ku gudugay dhinaga hiirshabeelle oo ha ku qaadi dhinaga beledweyne uu soconaha qobodii hawada deegaanada koonfur galbeed may baana ha galay gobolka bakool meelaasna may baan ka galaafaday daagii iyo weliba dalagii degmooyinka gobolka bakool godobhaan degmada tiyeglow iyo eelgaras iyo tuulooyin badan oo ku tirsan gobolka bakool may baana meelaas ha ka baabi'iyay dalag badan oo daw kuli sugaayay ini goosadaan dadka deegaankaas waana iirsaluku ku tabi yeedoolhaku obsagaba deegaanka sidi baan usan xaalufiyaw iyo sidii usan daagi antirtiraw yamay baa jaray deegaanka dhalinyaro ku tirsan oo cilmiilayaal jaamacado war ha ka baradeen ihaanoo dhikadaw iniska jaraan may barna suubiyeena daladlanka magadari deegaan taaso onda dareeraas faydhoorka deegaankii i ku horseedowka dhibaatada kukoyi korta xaalufka deegaanka dadkana saameeyaas dhirtana lakadaagaw waana sheenayaanga walyayaanka sida kadalaanka oo kale maybana baydhowlaka goboday dood wadaaga lunku hadalaaye xaalufka deegaanka i saameynta kadalaanka usikilayey brofesor abuu oo ay khabiir dhiniga beero iyo deegaanke waana walkudhikaw jaamacado kiyaala beledka baydhabo oo dooda ku qiib galaaye yamayba sharaxaad ku biyay dhaabkii aan ku horseeda jarti dowladii maxamed siyaad bare uu soo gaamiyay ee militariga kacaanka hayti sida lunku horseeda jaray walyayaanka sida kadalaanka oo kale
ayaxa hadda hadda le uma cusbo soomaalida hadduu noo imaado cudur markuu faafo meel laga qaban karo male wax faafiyuu noqday laakiin markaan anaga shaqayn jirnay wuxuu ahayd bil walba saddex maraa la buufinaya bil walba laakiin saas dhan uma faaf jirin waxaa jiray macnaha wasaaraddii beeraha waxay lahaayeen dad u shaqeeya oo qeybtan oo waaxdan oo la dhahayo plant protection locus control tuulo walba qofa u joogi wixii waa la wargelinayaa ayaxaan aragnay kanaan aragnay isla markii meeshii kii tuuladaas jooga meeshii ku buufinaya waa yaqaanaa nin expert waayo waa yaqaanaa suntaas hadda waa wixii ma jiraan wasaaradda beeraha ee inay leedahay structure oo oo oo meel walba qof u joogo ma ma filayo haddii jir lahayd macnaha arrintan maasaan ma dhacday maybaa dooda sidoo kale qiib ku hayay dadweyne su-aalo weydiiyaayeen doodayaalkii yeedoona jawaabo iyo ku biyaayeen brofesooro iyo weliba khabiiro kale oo wal ku dhikaayaan jaamacado koonfur galbeed maybana su-aalogiila weydiiyey in ku jawaabeena sidetaan maayin buu cabsi cabdiqaadir xuseen su-aalana qawmi bay tahay kalunka horta ku hor jaroog oo dhir geedo hoo hadina way ku wacyigelin leer bulshada oo tilan ka hortaga dada may jaran oo katiirsan nololiyo geedo oo ku saardaaya dhuxuli iyo qolni wala mid eh okay su'aala maad an qawmi bay tahay jarana geedo aan baahan inta li jara oo saam saameen ku weldaan deegaanka daaweynta meelare ka hortaga kafayla marka saas dartiye ka hortaga aan kafayla maaha ini dadka la wacyigeliyo horta waa lan sheega beeraleydii dadkii miraraayay barnaamijkaasi usay dhan ini la wacyigeliyo lan sheega yona ku fikiraan miraraay saadaalina lan sameey lar balaha sooda waqtidaas meelasa ka dhale meelastiin lan sameey kuley kaasamena wadanta doorka wasaaradda beeraha ini dad lan sameeyo miraraay control ka sameeyo dabagal ka sameeyo hata wasaarado qaar may leeyihiin weliba wadamada dibadda qiibo la kasti qusaytii tanoon insha allah rajayn ilata oo walkalaba dadkaas muqabadan riboorada sameeyaan dadkii waygelin sameeyaan meelaha maro ogaadayaan dadkii ka shaqeeya ururada xiriir la sameeyaan barnaamijyada lankadoo la qaybgalayaan statistical ka sameeya ku warhayaan walkasta marka may sameeyaan oo qusay merraaya ludaagas silan kortagalaay maxamed abuukar oo ay guddoomiyaha iniskoyka deegaanka iyo sharaxaad ku bi gebagabadii faa'iidooyinka doodo tiibkun oo kale an layin bulshada iyo muhiimadda wasankun oo kale iyo an lata doodo oo hadalhayowka bulshada intiya badan ka eedanyi duulaanka kadalaanka usaha ka qaadi deegaanada isidulunka horseeda koro taasoo mas-uuliyaddii koo ku ati inayoo qaadaan dhallinyarada walbarati si deegaanka usanagada koo kufiyaw dhibaato kadalaan injeysida kora ama dadda xaalufyaw deegaanka oo adeegsidaw qalab shalgadiisan si on ku weeldhadaan dhuxul iwal kala
waliba ururka dhaban qaabiyey ama goboday waayigelin oo markaas isu ilaa iyo dhowr mise dood wadaaga suubi ilaa iyo saddex qaybad uu ku hadalayo kumadaasa qabyaalada qabyaalada qabiilaysi meenaha qabiil sayley qabiil sayley laakiin qabiilaysi eedahon ee ururkuma in badan ee muhiimadiisa ay tahay in bulshada ee qabiilaysiga lagu baa dabcan may dareemaan qabiilaysi haddii la era ciidan waliba wala dad badan aafihaya ciidanka badantayo inti ay qodobka lagu dooday taas ahayti tribalismka ma ingmirnay dad banalem oo shaaweysananka sawka dabcan sidoo wada kasaasan yanayn falanqeeyay qodobka lamaad may haayay deegaanka oo nadaafad darrada ku hayd oo dictores shaleyme sheekh shabnin qornayti oo faahfaahin guud ku biyaasi dood wadaagna haayay iyo roobabka saameynta mise daadadka reebayaan iyo faahfaahin guud oo markaasna bulshada ku siyaa isilan kortagafadi englamada warqabadka markaas ururka ku mid tahay taasna anoo shalgaado laakiin waqtigaas inka dheeraas in ku raaligeliye waliba ururka deersiyey aw das oo antigan dhaqanka kiisho inay mar walba ka dheganaadaan oo yacni may suubiyaayna dadkaasay awtamalku suubiyaayna sallaga babiska hunfaaga mise haagaanka nambasiisan kartaa ehenglamada awa deersi waa walqabad markaas ururka qubadee kumid ah intiisa dhisanaay ururka ma in suurta garay intiisa kordhisama deegaanada koonfur galbeed kumada shabeelle hoose degmadii marka taasoo kale gobolka baayo degmooyinsheed buurakaba diinsoor qasadheera iyo berdaal antaba kulanka geedka waa qobadka inkastoo dhowrkoo haba intaan guduga maka dheeradow kulanka geedka onantin iska koyni siisan arka haytan banalka mayna inka qorana dad oo aqoon-yahane e walowna geedka intuu ka hadlaan walyaab ku kasaayaan een kumadata godobku saameynta ludaayka geedka koonfur galbeedka haay een ludaayka waliba dareemane ama ayahaga antius aafiyo beeraleyda waana la sheegay antionay hadeeri deegaanada koonfur galbeed shabeellada hoose bokool iyo gobolka bayhat hadeeri si la sheegay ayahagu mise kadalaanka ee waliba duulaankii inka doranaya hakagaadi muddo toddobaatan sana haddii lukurooga ama nuskarna oo kale iyo waliba hakaqaaday duulaankii inka dambe ee dheero hore oo hakagaadi isgudahan soomaali waliba aasiyey inta laha sheegi boqol toddobaatan iyo shan kun hektar oo dhulbeereedka ah oo kiyaala soomaaliya iyo dalka etoobiya waliba na haliskeesi dhisha badan la sheego golma dadka oo banalkan iyo oran faahfaahiye ee iyo wax yeelayaan mis aafayaan beeraleydi mis walay dadka ama faadi marka mahad elinga gudugale waliba aan mahad nagay guud ahaan ururka dad aan mahad nagay qof walbo garab ku jeysidi sida barnaamijkan intiisa qosooma oo mariyadiyahaykii abbaara laka qiyaasiyey kun sagaal boqol kontameeyadii ilaa iyo lixdameeyadii wasankii isticmaalkii iyo kureedda waktigii xorriyadda dhaalatay soomaaliya yala sheegay inihayti lamaadii marxaladood eenka wiinayti kadalaanka walyayaanka ku tirsan iyo duulaan ha ka qaadaan soomaaliya walaayi ku dambooyi oo dowladdii kacanka waddanka ku xidhitayna mayba hoogga saartay sidii walunku qobada lahayti walyayaan kasta oo baabi'i karo deegaanka iyo dalaga hataa oo jarta dowladda federaalka soomaaliya kadalaanka duulaanka kace dalka yalan ogayna sidii aan ku horseeda korto bacdamaa gobollada dhexe uuse habaabi'i hatana korqaadi deegaanada koonfur galbeed uuse ona hilaabtun la sheegay inuuse korqaadi degmada baydhabo oo ku tirsan gobolka baay iyadoo shabeellada hoosena wasan hore uuse horanqaadi beeralayti i dadkaba weli eeda unku welwel qabaana kadalaanka inuuse dhibaatay dalaga dawko oo liislay waliha googore dalagii anka badanaay ee dawko kureed kolkii guku eedan caalami meelo bardiyona uuse ka fatahay mukhtaar sheegeedan dalmar telefishinkii raadiyaga warsan burshan wiiney baydhow janaay
eedyadii amahadsinya dalmar warbixintiis intaas kuu gudubnay weli akhyaare maydhugun sidahaytanga barnaamijkana kulanka ee warbaahinta warsan dhakhaatiirta caafimaadka ee isbitaalada kiyaala magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaaladii dadka dhaawacanka badan la jeeyey oo ku mid ah isbitaalka kalkaal iyo isbitaal madiina ee magaalada muqdisho iyo weliba dhakhaatiirta ku hadalena xaaladda caafimaad dadkii dhaawacaga haaya shalay ka dhaawacmay qaraxii ka dhici ex control afgoy ee magaalada muqdisho xaaladii caafimaad xiligunsid iyo itisaasaadto weliba dhakhaatiirta ku warbiyena qaabkii yoon la tacaaleen dhaawacii hadeeri bulshadii shalay ka dhaawacantay qaraxga saasaata inay ku warbiyeen tirada iyo diiwaangeliyeen ee isbitaaladaas la jeeyey
bismillahi raxmaan raxiim dhaawacyadii oo konton iyo labada ahaay qaar badan baa waxay noqdeen dhaawacooda dhaawac fudud oo isbitaalka ka baxay kabacdi kabacdi waxaa soo haray gurub kaleetood oo maxay ahayd dhinaca dhimashada haddaan dhahno dhimashadii waxay ahayd kow toddobaatan iyo saddex kabacdi waxaa noo timid shan sidaas waxay ku noqdeen toddobaatan iyo siddeed haddana afara kusoo darsantay oo bannaanka laga keenay intaas waxay ahayd siddeetan iyo labo meydka la keenay isbitaal madiino markii dambe waxaa noo jiifay gurub gaarayo bukaanno gaarayo mataqaanaa labaatan iyo iyo saddex kuwii kaletood waa markaan daaweyne waa baxeen labaatan iyo saddexdii waxaan u malaynayaa siddeed iyo toban ayaga ka mid ah xalay ayaa loo qaaday xalay aan dhihina saakay saacadda markay ahayd saddexdii saacadda markay ahayd saddexdii ayaa waxaa loo qaaday isbitaalka erdogan annaga isbitaalka erdogan in loo qaado yacni ma ahayn oo isbitaalkeenaan ku daaweysanayni bukaamadoo dhan waa ka arkeen laakiin wasaaradda guddi ka socdo oo agaasimaha guud uu hogaaminayo ayaa noo yimid oo dhaheen yani turkiga imaanayo bukaanada in la qaaday rabaan mataqaanaa waxaana laga qaadayaa isbitaalka digfar waa garaysanay waa la qaaday bukaanadii xaggaa la geeyey anuu ma hubo laakiin hadda waxaan maqlayaa bukaanadii ma la wada qaadayo haddaan la qaadaynin anigu waxay la fiicnaan lahayd bukaanadeenna in naloo soo celiyo isbitaalkeenna khubaro aad joogto oo mataqaanaa dhaawaca muddo dheer ka soo shaqaynayey oo dhaawacyada sida aan u daaweynayno annaga waxaan qabnaa inaan turkiga xataa uusan u daaweyn sida turkiga qaraxna kama dhaco wax badana kama dhacaan marka waxaan rajaynaynaa wixii naloo qaadayo oo dibadda loo qaadayo in loo qaado wixii kaletoodna in isbitaalka madiine lagu soo celiyo oo bukaanadeenna ahay annaga bukaan isbitaal kale codsan mayno laakiin bukaanadeenna halagu soo celiyo wixii kaleo aan gacan siin karno aan kaalmayn karnana shaqo annaga diyaaraan u nahay soddonka sano u dambeysay sidaasaan u shaqaynaynay marka waxaan rajaynaynaa in la taxgeliyo arrintaasitood oo bukaanadeenna haddii la qaadi waayo in naloo waa jiraan laakiin ma badno badi dadka waa yimaadeen waa la wada qaaday shalay inta qolka qaadi waayay meydka ayaan bannaanka soo dhignay dariiqda baan xirnay kadibna dadkoodii u yimaadeenoo wada waa la wada qaatay ilaa hadda waa ka caymanaa taas dadka waa wada qaateen meydadkoodii wallaahi annaga waxaan u jeedinayna waxaa waaye isbitaalkeenna in maaragtay la taxgeliyo hawsha weyn oo waddanka ugu hayo hay-ad waxaa maamusho i c r c la yidhahda isbitaalka maamusho hay-addaasitood qalabkii iyo waxbaa noo keentaa laakiin naguma filno waxaan u baahnaan lahayn intensive care qalabkeedii si aan bukaanada dhaawacan loo keeno aan intensive care ugu helno iyo qalabo badan oo kaletooda aan u baahannahay in naloo taxgeliyo hawshaasitoodo dhinaca dowladda waxay naga taakuleen karto ay naga taakuleeyaan
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa toraayib cali daayro madaxa qaybta emergencyga isbitaal kalkaal shalay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho abaarihii hal saaci bar subaxnimo waxaana loo keenay bukaano tiradooda ay dhan tahay shan iyo toban qofood oo isugu jira dhaawacyo fudfudud iyo kuwa dhexe iyo kuwa halis ah alxamdulilah koob iyo toban bukaan waxay noqdeen xaalad fudud inta ay joogeen qaybta emergency ayaa loo shaqeeyey guryahooda ayaa loo diray ayagoo bad qaba afar bukaan ayaa qalin u baahday afartii bukaan qaliinka waa loo sameeyey hadda waxay jiibaan waxay jiifaan qeybaha ayakana alxamdulilah xaaladooda waa ka soo reynaysaa wax dhimasho ahna looma keenin marka alxamdulilah inta dhaawac ah aykan waxaan u rajeynaynaa caafimaad iyo may wax dhinto ah oo ama dhimasho ah oo naloo keenay ama dadkii naloo keenay wax dhinto ah kuma jiraan dadka hadda isbitaal ku sugan waa afar qof waaye qaliimo qaar ay culus yihiin loo sameeyey hadda alxamdulilah maantadan oo dhakhaatiirtu ay u tageen ay soo booqdeen xaaladooda aad u fiican tahay idinkana oo tagteena umaleyna marka alxamdulilah waa aada u fiican ilaa hadda anaka maya maan arag sababtoo ah isbitaalka dhakhaatiir badanaa joogto iyo isbitaalka dhakhaatiirtaas waxay la tacaali karaan xaalado badan oo adag marka alxamdulilah maana u baahan in qof oo dibadda loo diro waxaan ula macaamilnay horta waa dareemi kartaa xaalad deg deg markay noocaas oo kale ay timaado isbitaalku waxa waaye ama shaqada caafimaadka waa shaqo biniaadinimo marka bukaanada horta la qaabilay qof kastoo emergencyga la keenay waxaa nalagu amray ama maamulka isbitaalka amar waxay soo rogeen ah in oo free lagu sameeyo oo waxba aan la weydiin xataa afarta qof oo la qalay waxba lagama qaadin oo sababtoo ah qof soomaaliyeed oo dhiban oo waxawaaye xaalad emergency ku jiro isbitaalka asaga waa isbitaal publiga haddana mas-uuliyaddaas waa dareemay marka dadka dhan si firiya ayaa loogu sameeyey daawadooda jiifkooda qalimadooda intaba dhaawacyada waxay u badnaayeen firira firiro ayay u badnaayeen waxaa kaloo jiray jabniin dad badanoo jajabay waxyaalo badan ayaa waa iskugu jireen dhaawacyo wejigaa jiray waxaa jiray dhaawacyo caloosha laakiin ma darnayn alxamdulilah marka alxamdulilah waa intooda badan hadda waa caafimaad qabaa
qaybogan damboy ee barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan iyo khiyaarayaasla deerne baarlamaanka lamada aqal ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yowgeeg weliba weeladan kulankii afraad ee kolfadhigii lixaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka oo shir guddoomiyaayen lamada guddoomiye baarlamaan ee aqalka sare aqalka hoose iyo weliba lanku doodayey akhrinta lamaad ee miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka xildhibaanadii xaadireen kulanka iyo weliba idinku doodanga akhrinta lamaad ee miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka su-aalo ka hor weliba akhrinta lamaad ee hindis sharciyeedka miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka aan aqriyay xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamuud siraaji oo ah guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isticmaali karaa xaalado deg deg ah sida fatahaado abaaro cuduro cudurro dilaacay ama qarashaad muhiimad muhiimad qaran oo lama huraan ah lama huraan ale markaas oo aanan muuqan markii la diyaarinayo qoondada miisaaniyadda loomana isticmaali karo baahida qarashka caadiga ah ee xafiisyada dowladda baarlamaanka isagoo ku duulaya markaas talabixinta golaha fulinta ayuu meelmarin karaa miisaaniyad kabisa haddii miisaaniyad kabis ay soo baxdo si waafaqsan qodobka lixdan iyo sagaalaad ee xowrhoosaadka golaha dhinaca deymaha iyo qaamaha deymaha iyo amaahda sharciyeysan ee laga dhaxlay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii toddobiyo tobankii sideed tobankii sagaal iyo tobankii ayaa noqonaya qaanbax u gudbaya sanadka labada kun iyo labaatanka waxayna noqonayaan qayb ka mid ah mudnaanta qarashka qarashaadka wasaaradda ayaa waxay saaran xaqiijinta dhammaan deymaha iyo amaahda kuwooda sharciga ku qotama iyo kuwa xeermarsan dhinaca mudnaanta kale horumarinta qarash bixinta haddii ay timaado hoos u dhac dhanka dakhliga ah ama deeqaha wasaaraddana awoodi weyda markaa bixinta dhammaan qarashaadkii ku talagalka miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka ee waajibtay iskumar kuran waxaa mudnaanta qarash bixinta loo raacayaa sida ay u kala horeeyaan ee hoos ku taxan marka laga reebo khidmada uu ku shaqeeyo bangiga dhexe marka waxaa ugu horeynaayo raashiinka iyo gunooyinka ciidamada qalabka sida mushaarooyinka iyo gunooyinka shaqaalaha rayidka ah gubnada xildhibaanada iyo golaha wasiirada adeega iyo agabka xafiisyada dowladaha federaalka iyo gobollada mushaaraadka iyo gunooyinka deynta ah ee ka soo wareega miisaaniyad sanadlihii hore deynta iyo qaamaha sharciga mudnaanta kala wareejinta mudnaanta kala horumarinta karash bixinta ee xeerkan miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka waxaa loo fulinayaa sida uu iskugu xigo ee mudnaanta u qoran tahay marka dhinaca warbixin xisaabeedka iyo miisaaniyadda guddiyada ayagoo markaa maskaxda ku hayaan arrimaha korka xusan tixgelinayaane duruufaha dalka ku sugan yahay waxaa uu ka baarandegay miisaaniyadda qaranka ee labada kun iyo labaatanka taasoo muujinaysa muuqaalada marka hoos ku qoran buuggii ay wasaaradda qaybisay ee akhrintii koowaad waxaa ka muuqatay in miisaaniyadda la bundiya ay ahayd afar boqol lixdan iyo sagaal milyan shan boqol afartan iyo shan kun afar boqol toban iyo saddex laakiin habeenkii aan soo gudbinaynay ee riboortkan aan usoo gudbinaynay baarlamaanka ayaa waxaa soo baxday laba mashaariic oo gadaal laga helay marka waa mashruuca bangiga horumarinta africa waa mashruuca lo energy sector oo markaa ee dhan lix boqol sagaashan saddex kun iyo mashruuc bangiga adduunka oo la magacbaxay biole oo isagana dhan shan milyan sagaal boqol koo iyo toban kun sagaal boqol iyo sideed marka laisku dardarana wadarta guud waa lix milyan lix boqol iyo shan kun afar boqol iyo sagaashan marka miisaaniyaddii midii hore loosoo gudbiyey waxaa ku korodhay qadar dhan lix milyan iyo lix boqoloo kun marka lambarada ku qoran riboortkan hadda aynu soo gudbinay waxaa laga yaabaa inay ka duwan yihiin buuggii horey loo qaybiyey waxa keenayna waa mashruucan gadaal ka imaaday marka kudalagalka miisaaniyadda labaatanka markii la tixgeliyo mashaariicdan gadaal soo korodhay waxay dhan tahay marka afar boqol toddobaatan iyo lix milyan boqol sagaashan iyo boqol iyo konton kun sagaal boqol iyo labo oo ka kooban intii horey lasoo gudbiyey iyo inta gadaashaan hadda lagu soo daray waxaana ka muuqata markaa kororsiimadan toddobaatan iyo lix milyan markii loo fiiriyo miisaaniyaddii labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa kale muuqata in miisaaniyadda si weyn uga kooban tahay qarashaadka adeega maamulka iyo difaaca taasoo loo qoondiyey miisaaniyadda joogtada ah looga qoondiyey miisaaniyadda joogtada qadar dhan saddex boqol lixdan iyo sagaal milyan toddoba boqol konton iyo kow afartan iyo shan doolar oo u dhiganta markaa boqolkiiba toddobaatan iyo toddoba dhibic dhibic toddoba dhinaca arrimaha bulshada waxaa loo qoondiyey lixdan iyo afar milyan afar boqol konton toddoba boqol labaatan iyo labo taasoo u dhiganta ayadana boqolkiiba toban iyo saddex dhibic shan halka haraaga oo dhan afartan iyo kow milyan sagaal boqol afartan iyo sagaal boqol soddon iyo shan oona u dhiganta boqolkiiba sideed dhibic sideed koontada miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka loogu talagalay hay-adaha dhaqaalaha waxaa bogaadin mudan in qoondada hay-adaha arrimaha bulshada sanadkan labada kun iyo labaatanka ay kor u kacday in ka badan boqolkiiba konton iyo labo dhibic sagaal marka loo eego qoondadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo dhaneyd afartan iyo kow milyan sagaal boqol kun sideed boqol toddobaatan iyo kow waxaa kaloo xusid mudan in koondada hay-adaha dhaqaalaha ay kor u kacday in ka badan ayadan boqolkiiba labaatan iyo kow dhibic toddoba marka loo eego koondadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo iyadan dhimid soddon iyo afar milyan saddex boqol sagaashan iyo shan sideed boqol lixdan iyo labo marka beejka xiga waa beejka afraad waxaan ku soo koobnay maxaa la jiray hay-adaha isbarbadhigga hay-adaha ee miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka marka afarta hay-adood waa hay-adda maamulka hay-adda difaaca iyo amniga hay-adaha dhaqaalaha iyo hay-adaha adeega bulshada hay-adaha maamulka waxaa loo qoondeeyey qadar dhan laba boqol labaatan iyo laba milyan sagaal boqol afartan iyo kow lix boqol konton iyo kow dollar marka loo fiiriyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxay kor u kacday laba waxay kor u kacday labaatan iyo lix milyan sideed boqol lixdan iyo toddobo lix boqol iyo sagaal oona u dhiganta boqolkiiba toban iyo afar dhinaca hay-adda difaaca iyo amniga ay tahay qoondada loo qoondiya ay tahay boqol afartan iyo lix milyan siddeed boqol iyo sagaal saddex boqol sagaashan iyo afar oo ayadana ka muuqda koror marka loo fiiriyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii oo dhan labaatan iyo sagaal milyan siddeetan kun saddex boqol soddon iyo toddobo oo u dhiganta boqolkiiba labaatan iyo shan dhinaca hay-adaha dhaqaalaha ayagana ay tahay afartan iyo kow milyan sagaal boqol afartan iyo sagaal boqol soddon iyo shan markii loo fiiriyo labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxay kor u kacday toddoba milyan iyo shan boqol oo kun oo u dhiganta ayadana boqolkiiba labaatan iyo labo halka hay-adaha adeega bulshada iyadana ay kor u kacday ay tahay lixdan afar milyan afar boqol iyo konton toddoba boqol labaatan iyo labo oona u dhigato kororsiimo boqolkiiba konton iyo afar hay-adahan markii loo fiiriyo miisaaniyadda guud ahaan hay-adda adeega maamulka miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka waxaa aga soo aaday boqolkiiba afartan iyo lix dhibic sideed halka hay-adda adeega difaaca iyo amniga aga soo aaday boqolkiiba soddon dhibic sideed hay-adaha arrimaha bulshada adeegaya arrimaha bulshada ay naga soo aaday boqolkiiba toban iyo saddex dhibic shan halka hay-adaha adeega dhaqaalaha ay ku soo aaday boqolkiiba sideed dhibic sideed dhinaca qarashaadka ee miisaaniyadda labada qarashaad u kala baxaysa waa qarashaadka joogtada iyo qarashaadka raasumaalka eh marka qarashaadka joogtada ee miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka koondada waxaa waaye saddex boqol afartan iyo sideed milyan shan boqol iyo soddon kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal taasoo u dhiganta boqolkiiba toddobaatan iyo saddex halka qarashaadka raasimaalka marka ay tahay boqol boqol labaatan iyo toddoba milyan lix boqol labaatan shan boqol labaatan iyo afar oo u dhiganta boqolkiiba labaatan iyo toddobo dhinaca dakhliga dakhliga gudaha ku talagalka labada kun iyo labaatanku waa laba boqol soddon iyo afar milyan afar boqoloo kun halka labada kun iyo sagaal iyo tobankii marka ay ahayd laba boqol labaatan iyo kow kun saddex boqol afartan iyo saddex kun isbeddelka ama fakriga kor kororsimadan ay dhan tahay saddex iyo toban milyan konton iyo toddoba kun oo u dhiganta boqolkiiba lix halka dhinaca deeqaha kutalagalka labada kun iyo labaatanka ay tahay laba boqol soddon iyo kow milyan toddoba boqol konton kun sagaal boqol iyo saddex halka labada kun iyo sagaal iyo tobankii marka ay ahayd boqol lixdan iyo sideed toddoba boqol sagaashan iyo saddex sagaal boqol sagaashan iyo kow kororsiimadana marka ay u dhiganta boqolkiiba toddobaatan iyo saddex dakhliga gudaha haddana waxaa loo kala jebin karaa cashuuraha dakhliga cashuuraha iyo dakhliga aan cashuuraha ahayn dakhliga cashuuraha waa boqol konton iyo shan kun boqol konton iyo shan milyan sorry shan boqol oo kun halka labada kun iyo sagaal iyo tobankii ay boqol afartan iyo lix milyan boqol labaatan iyo shan kun fakriga marka ama kororsiimadana ay ay dhan tahay sagaal milyan saddex boqol toddobaatan iyo shan kun oo u dhiganta boqolkiiba lix halka dakhliga aan cashuura ahayn hadda la filayo ay tahay toddobaatan iyo sideed milyan sagaal boqol oo kun oo micnaheeda ay tahay kororsiimo dhan saddex milyan lix boqol siddeetan iyo labo kun oo dollar oo u dhiganta boqolkiiba afar dhibic sagaal
تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها sahal general trading and stationer company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaaban waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqayisaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin combyuter h p icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal
guud ahaan intaa kaaf meera akhyaaray barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo siina dareersi aano maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleela mukhtaar sheekh aadan dalmarna oo kula qayb qaaday intii barnaamijka hawada ka jirayna dhinaca sanaado gacan weyn ku jeysaday wadaagay bilaal hilaal sheekh shuceeb tan iyo mar kale intiinu ku kulmi doono weliba siin kugu tabaane si wada jiru noo eh sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amiin faylan